Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay wadada macaani oo laga hirgeliyay xaafada garisbaaley ee magaalada muqdisho wadadan ayaa dhismaheeda waxaa si isliqaan ah ku dhisayo maamulka gobolka banaadir iyo bulshada xaafada macaani ee garisbaaley gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka waramaya dhagaxdhiga wadadan
maanta fursad ayay noo tahay inaan joogno garas baalley baartireed disho meel ku dhow oo aan dhagax dhigayno waddadan oo loogu magac daray waddada macaani haddii ilaa yidhaahdo maadaama xaafaddaa ay caan ku tahay macaani isbitaallada isbitaali macaani la yidhahdana uu ku yaallo isgool la yidhaahdo macaani iyo jaamacad la yidhahdo macaanina waa laga furi doonaa saan rajaynaayo marka waddadu waa waddadii macaani laamigan intaa kadib isxilqaankii iyo isku tashigii aan mar hore ku dhawaaqnay oo ahay aan wax ku wada qabsanno ayay qayb ka mida ayay tahay maanta meesha aan joogno ayaga ayaa isxilqaamay akhyaarta halkaan joogta ayagaa fulinaayo ayagaana ku dhawaaqay inay maaragtay isxilqaan aan waddadan ku dhisayno wayna ku mahadsan yihiin waannu uga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa garas baalley dhinacyadeeda midig iyo bidix markii la fiirshaba inay wada laami noqoto waxaan kaloon kula dardaarmayaa inay ka reebaan meel kastaba inay dhul yar oo beer noqon karto inay ka sameeyaan waddaduna inay masaafadii loogu talagalay ama masaaxadii loogu talagalay inaysan ka yaraan dadweynaha soo galoo bulshada soo gashana inay ka baxaan ayaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo si ay waddaday u noqoto waddo oo dadku maaragtay ay mari karaan oo aan dhinacyada laga soo degin iyo dhexda intaa kadib haddii ay u sameeyaan cabbaar haddii la socdoba meel yaroo dhul bannaan loo xiro oo laba boos saddex boos afar boos oo beer laga dhigo deegaankayo degmadaba way ku quruxsanaanaysaa marka waxaan codsanaynaa iyadana sidaas in la yeelo marka waa mahadsan tihiin waddadii waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynaynaa in saa marka laga bilaabo maanta in shaqada ay bilaabato shirkadda alburuuj ee qaban doonta shaqadan ayaduna aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa howlo badan ayay nala qabatay meel badanna shaqan ka wada wadnaa iyadana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin marka dadweyne iyo maamulkood iyo akhyaartood iyo ganacsatadood iyo culimmadood iyo brofesooradood iyo kulligoodba waa howl ay u wada dhan yihiin waana ku mahadsan yihiin maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkanba waday horumarinta waddooyinka si caasimada ula tartanto caasimadaha adduunka